أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiinta ayaa eedeyn kulool u jeediyey murtad gurgurta xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta dowladda ridada turkiga ayaa gaalada reer galbeedka ugu baaqday inay soo farageliyaan khilaafaadka u dhexeeya kooxda ridada iyo mucaaradka wilaayadii islaamiga baay ayaa gurmad caafimaad gaarsiisay deegaan hoos taga magaalada baydhabo ee wilaayadaasi maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa macad waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka mukoyle ee wilaayadaasi maamulka islaamiga degmada abuaale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdii inay hoos oo gebagabeeyey gaadiidleyda ku dhaqan magaaladaas wilaayadii islaamiga bakool ayaa tartan rimaayo ah u qabatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada islaamiga degmooyinka wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiinta ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtada gurgurta xilli uu sii xoogeystay khilaafaadka ka dhex aloosan murtadiinta camaar cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtada xasan cali khayre oo habeennimadii xalay ka hadlayey magaalada muqdisho ayaa eedeymo culus u jeediyey kooxda filla soomaaliya ee horjoogaha uu ka yahay murtad xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in lixdan iyo lix sano ka bacdi khatar weyn ay wajahaysa ummadda soomaaliyeed islamarkaana dhaawacyada ugu culus ay gaareen afartii sano ee lasoo dhaafay ee uu hoggaanka riddada uu hayay murtad xasan sheekh maxamuud isla muddadaasi ayuu sheegay inuu guurguurta ku howlanaa kala qaybinta iyo kala qoqobka ummadda soomaaliyeed waxaa kale oo uu ka dhawaajiyey in uu duulaamo gardarraha ku qaaday deegaanada jubbaland iyo koonfur galbeed haatanna uu ku wajahan yahay puntland murtad xasan cali khayre waxa uu walaa xooggan ka muujiyey sida loo kala geeyey ummadda soomaaliyeed islamarkaana loo xoojiyey qabyaaladda iyo iskudirka beelaha isagoona carabka ku dhuftay dagaallo sokeeyo oo dib uga soo cusboonaaday dalka lixdan iyo lix sano kadib xornimadii iyo midnimadii soomaaliya halis xooggan ayay maanta wajahayaan wadajirka dalkeenna dadkeenna iyo dowladnimadeenna waxaa ayaan darro ah in midnimada soomaaliya ay dhaawacyadii ugu cuslaa gaareen afartii sano ee lasoo dhaafay ee uu hoggaanka dalka hayay madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday lixdan iyo lix sano kadib xornimadii iyo midnimadii soomaaliya madaxweynihii loo doortay xoojinta midnimada dalka ayaa afartii sano ee lasoo dhaafay si bareer ah uga shaqaynayay kala geynta iyo kala dhantaalidda wadajirka ummadda soomaaliyeed wuxuuna sii kala dirayaa soomaalidii horey isula joogtay midnimadana ka wada shaqaynaysay waxay dowladda uu hogaamiyo weeraro abaabulan oo dhiig sokeeye ku daatay ku qaaday jubbaland iyo koonfur galbeed waxay abuurtay xiisado ay gedo uga dhantaalayso jubbaland hiiraanna uga fogeynayso hirshabeelle waxayna maanta ciidamo kusii daadguraynaysaa deegaanada puntland si ay ugu horiso colaad hor leh oo dadka reer puntland lagu dhibaataynayo degganaantoodana lagu khalkhal gelinayo waxaa dareen iyo walaac xooggan leh sida aan ula sii qabsanayno kala qobnaanta qabyaaladuna usii xoogaysanayso ayna dalka uga soo cusboonaanayaan dagaallo sokeeye oo la isku dilayo aana qabiil halka dowladda federaalkuna aanay maalinba yeelan aragti iyo qorshe dib u heshiisiineed oo lagu kala badbaadinayo bulshada laguna xoojinayo wadajirka ummadda soomaaliyeed murtadkani waxaa kale oo uu murtad guurguurte ku eedeeyey in uu ciidanka iyo hubka dowladda u adeegsanayo weerarka hoggaankii hore ee kooxda ridada iyo caburinta qof kasta oo ka hor yimaada rabitaankiisa siyaasadeed ee guracan arrintaas oo uu ku tilmaamay masiibo qaran murtad xasan cali khayre waxaa kale oo wax laga xumaado ku tilmaamay xaaladda halista ah ee ay maantay wajahaysa soomaaliya isagoo tilmaamay dhibaatooyinka ka dhashay gumaadka boobka burburinta barakicinta iyo afduubka uu murtad xasan sheekh maxamuud ku hayo shacabka soomaaliyeed nasiib darro maanta soomaaliya waxay wajahaysaa halis hor leh iyo hubanti-la-aan siyaasadeed oo ka dhalatay madaxweyne wakhtigiisu dhammaaday oo u ooman inuu dhiig sokeeyo u daadiyo si uu sharci darro ugu sii joogo xukunka wuxuuna sidoo kale siyaasadeeyey hay-adaha dowladda isaga oo ciidanka qaranka iyo hay-adaha garsoorka u adeegsaday boobka dhulka danta guud barakicinta danyarta gumaadka shacabka xarigga saxaafadda iyo afduubka dhallinyarada soomaaliyeed afartii sano ee lasoo dhaafay waxa uu madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ku howlanaa boobka hantida qaranka xaraashka dhulka danta guud baadda ganacsatada iyo naaxinta musuqmaasuqa taas oo keentay in dhaqaalaha dalku hoos u dhaco ganacsiyo badanna ay xirmaan ganacsataduna ka hayaamaan dalka ayna maalgashadaan dalal shisheeye khilaafka dabadhilifyada soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe sii labalixaadsaday kadib markii murtad guurguurtay uu wax kabedel ku sameeyey dastuur gaaleedkii ay horay ugu heshiiyeen isla markaana muddaxileedkiisa oo dhammaaday bil iyo bar ka hor uu ku darsaday waqti dheeraad ah mahadsanida camaar dowladda ridada turkiga ayaa gaalada reer galbeedka ugu baaqday inay soo farageliyaan khilaafaadka u dhexeeya kooxda ridada iyo mucaaradka marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa lagu yeero beesha caalamka oo ah saliibiyiinta duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa isku diyaarinaya in maalmaha soo socda iyo xerada xalne ee magaalada muqdisho ka bilaabaan dhexdhexaadinta mucaaradka iyo kooxda ridada soomaaliya dowladda ridada turkiga oo horaantii bishan bilowday inay isku keento dhinacyada ayaa hadda ogolaatay in dadaaladeedii dhexdhexaadineed lagu biiriyo dowladaha reer galbeedka safiirka cusub ee turkiga usoo magacaabay soomaaliya ayaa gaarsiiyey dowladaha reer galbeedka ee ku sugan xerada xalne in khilaafka u dhexeeya xasan gurguurta iyo mucaaradkiisu uu yahay mid qoto dheer sidaas darteedna loo baahan yahay in cadaadisyo caalami ah la saaro dhinacyada wararka ayaa intaas ku darayay in turkiga uu aqbalay eedayntii uga timid mucaaradka ee ahayd inuusan dhexdhexaad ka ahayn khilaafka kala dhexeeya kooxda ridada sidaa darteedna loo baahan yahay in dowlado kale ay arrinka soo farageliyaan taliya ku-xigeenka sirdoonka turkiga ayaa wixii uu kala soo kulmay safarkiisii soomaaliya iyo kulamadii uu la qaatay mucaaradka u gudbiyey hoggaanka xukuumadda ankara arrinkaas oo sababay in turkiga ay reer galbeedka la kaashadaan dhexdhexaadinta kooxda ridada iyo golaha mustaqbalka oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxda laba maamul goboleeda dowladda dabadhilifka turkiga oo bub xoogan ku haysa kheyraadka dalka ayaa dadaal ugu jirta in xal laga gaaro ismarwaaga u dhexeeya cimiladeeda soomaaliya si uusan khalkhal ugu imaan mashruuceeda gumaysi dhaqaale ee dalka soomaaliya mahadsanid marwaan wilaayadii islaamiga bokool ayaa gurmada caafimaad gaarsiisay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaasi sida uu ku waramayo bashiir muxidiin abu ayman walaayada ay ku dhawaaqaysa ay bilaabi doontaa maalmahan soo socdo haddii ilaahay qadaro subxaanahu wa tacaala xamladaasi waxaa iska kaashanayo walaayada islaamiga ah ee bay iyo maktabka caafimaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan u diyaarinay rag dhakhaatiir ah oo shaqadaasi ka howlgali doono insha allahu tacaala maalin kadib markii waaliga wilaayada islaamigaha ee baay sheekh xamse abujacfar uu ku dhawaaqay xamladan dhugurmashada dadka uu soo ritay cudurka jadeecada waxaa deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay loo diray koox dhakhaatiira oo ka socta maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaab almujaahidiin iyo howlwadeen oo ka tirsan maamulka wilaayadan si deegaankaas iyo deegaanada ku xeeran ay u gaarsiiyaan gurmad caafimaad oo loogu talagalay dadka uu soo ritay xanuunkaasi ololahan wuxuu diiradda saarayaa baaritaanno xanuunka ah talaalo wacyigelin caafimaad iyo gaarsiinta daawoyn lacag la'aan ah oo xanuunka loogu talagalay ugu horeyn waa kan doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo gaaray deegaanka iidaale oo ka warbixinaya xanuunka iyo sida ay ula tacaaleen ee si guud ee dadka hadda aan diiwaangelinay markaan imaanay tirakoobka aan samaynay ee dadka xanuunkan la ildarnaa ee waxay gaarayaan shalay ilaa iyo maanta boqol labaatan iyo lix qofood oo isugu jira bukaanjiif iyo bukaan socod dadka badankood waxay ahaayeen caruur aada u yaryar ka yar da-da toddoba ilaa iyo shan sano ilaa iyo wixii kasii hooseeya u dhexeeya toddoba ayay ka hooseeyaan dhammaan dadku intaasay isugu jireen ee waxaa dhif iyo naadir ah dadka waaweyn ee waxaana loo sheegay dadka ku dhintay deegaankan xanuunkan u dhintay inay gaarayaan dadka waaweyn hal ilaa labo ay gaarayaan si guud marka ee intaan imaanay ee dadka aan qaabilnay waa boqol labaatan iyo lix oo sideed iyo toban ay yihiin bukaanjiif dadku waxay u kala baxayaan laba qaybood qayb bukaanjiif ah iyo qayb bukaan socod qaybta bukaan socodka ee waxay gaarayaan ilaa boqol iyo sideed ilaa hadda aan qaabilnay welina qaabilaadu way socotaa ee inta noo jiifta hadda oo nabad ku jiifta caafimaadaya oo soo bogsanaya caafimaadkooda aan rajaynayno inaan fasixi doono insha allahu tacaala qaybta recoveryga ka bixi doonaan waa sideed iyo toban sideed iyo tobankaas marka wax hadda garaab oo laga shakisan yahay ama loo malaynayo inay xaaladooda aada u adag tahay ma jiraan sidoo kale suldaan cabdulwaaxid macalin xasan iyo suldaan aadan isxaaq oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayaadka islaamiga ayaa aad u soo dhoweeyey gurmadka caafimaad oo iska kaashadeen maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay oo loogu gurmaday dadka ku dhaqan deegaanka iidaale bulshada reer iidadan aaday ugu faraxsan yihiin waana mahad elinhayaan sidii loogu soo gurmaday codsigooga loo qabtay aad bay ugu faraxsan yihiin hawshana way socotaa dhakhaatiirtu weli ma fadhiisan dhaawacyo iyo bukaano badan ba hadda meesha yaallo aad u jeedaa ilaahay baa ku mahadsan gurmadkii aad buu noo anfacay ilaahay ha nooga ha u gargaaro ee dadkan jirana allah ha caafiyo intay dhimatayna sabar khayr qaba allah ka siiyo ehladii dadkan ay ka saqiiran oo ay ilmahan ka leedeen guud ahaan harakadana jasaakum allahu khayran codsigii waajibkii una saarnaay iyanoo dejiidii takhaatiir gurmudan inshaantii iyada anka faraxsanna maalintii daktarada kooyan daawadu laka bilaawan ilaa hadda walhata dhimad ma jiraan warxaa badan antarti inti sanaado sheentay oona taktarta ay hoojo ficil jeegalin meelna jazaakum allahu khayran ilaahay sanaadeen nuur unsaar bulshada soonan faraxsangna si dorgan bulshada meel lankasta iyad iyad aan faraxsanyi lankasta do-aayaha mujaahidiinta iyad iyad baan ka faraxsangna si walaalaha iyo iyo dhibaatada kadhiyadii iyo hanku gurmudeen inoo eedlan danaya oo iyo hamisho iyo ahay walaalihii barnaamijkii laku sugaayey kaalintii oo qaadidana jazaakum allahu khayr ugu dambeenna qaar ka mid ah dadkii carruurtooda loo daaweeyey ayaa madcalin allah subxaanahu wa tacaala kadib ka hadlay gurmadka ay ka heleen mujaahidiinta bismillahi raxmaani raxiim nuurulebdis faliyare idaalirooga maashaalla ilmoo noo jirnaayeen daawanasi walaalaha mujaahidiina daawanasiya ilaahay barakasi caruurta maxay qabeen xanuunaa jadae aa jadae qabeen hadee meeqa caruuroo lagu daaweeyey laba laba liin daawad maashaalla ilaahay barakay daawo faylanasiya daawadaha gaadani maashaalla aree kaasha ilaahay baday ilmo oosan oo hanuunsanaayeen magacayga xasan maxamed cali maa ka sugnaa deegaanka idaale ka sugna marka xarunta caafimaadka deegaanka idaale yaa roogna marka alxamdulilah ilaahay ka mahadsan marka walaayada mayna heshaantay daawo oo maaragtay yaalka xanuunsanoo jiradan jadaacada iyo maaragtay cudurada noocaasa marka alxamdulilah walaayada safeylahninkan gurmudi marka iyaalkii xaruntee sheegni marka alxamdulilah wala tacaalahay xaaladiyo walijiifan waljiifi wali kale oo xaaladii hoogaha isku dhexdhexaad tahay tin aad daawilisii alxamdulilah jooga idan fayle dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale iyo deegaanada ku dhowdhow inay si firfircoona uga qayb qaataan ololaha islamarkaana ay ka faa'iidaystaan adeegyada la bixinayo waxaa sidoo kale lagu adkeeyey muhiimadda nadaafadda ka hortagga cudurrada faafa iyo in dadka qaba calaamadaha xanuunkan ay si deg deg ula xidhiidhaan xarumaha caafimaadka ololahan ayaa la filayaa inuu kor u qaado caafimaadka bulshada yareeyo faafitaanka cudurrada islamarkaana xoojiyo helitaanka adeegyada caafimaad ee bulshada waana qayb ka mid ah dadaalada maamulka wilaayada islaamiga ee baay ee wax lagu qabanayo dadka uu mas-uulka ka yahay maktabka dacwadaha wilaayada islaamiga hiiraan ayaa maacad waxbarasho ka hirgeliyey deegaanka muqoyle ee wilaayadaasi saadiq muumin ayaa ambaqaadaya warbixintan munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo hogaasimeyey laguna furiyey faraca saddexaad ee macadka umulqura oo ah macad lagu barto culumta sharciga ah iyo oo midda maadiga ah islamarkaana hoostaga maktabka dacwadda ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacay deegaanka mukayle waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin culummo iyo umarti sharaf kala duwan sheikh xasan yari oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islamarkaana goobta munaasabada ka hadlay ayaa soo dhoweeyey furitaanka faraca saddexaad macadka umulqur ah ee deegaanka mukayle cashirkii macalinka maanta uu soo bixiyey armaajadaa la saaray xifdi baana la rabaa cashirka in la xifdiyo ta shanaadi waxa weeye waa tacliim inaad u taagan tahay tacliim ta lixaadi waxay noqonaysaa samara iyo midho alla camalu bihi wey wa muraacaatu xuduudihi xuduudana in la ilaaliyo laguna dhaqmo saasaa miro lagu helaya waa inaad marka caruurtiinna saaad wax ku bari lahaydeen inaad wax barataan maantana fursad baad haystaan macallimiintii baa idiin taagan oo idin iclaaminaya oo idinla doonaya inaad wax barataan waxaan idin leeyahay wax barto waxaad barateen waxaan idin leeyahay ku dhaqmo oo dhaqangeliya oo guriga ha ka muuqato qaar ka mid a waxgaradka deegaanka mukayle oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda bogaadiyey furitaanka faraca saddexaad ee macadka umulqura ee deegaanka mukayle iyagoona sheegay in xilligan iyo ka horba ay munaasab aheyd furitaanka faraca macadka umulqura haatanna ay diyaar u yihiin in ay wax ka bartaan jahligana ay kaga xoroobaan owlaadooda ayuha alikhwa ilaahay baa mahad iska leh isku keenkeenay meeshan khayrka ah ee ilaahay diintiisa lagu baranaya iyo furitaankii machad lagu baranaya culuumta shareecada waa nimco ilaahay baa ku mahadsan in maanta mustawaha aan joogno aan soo gaarno oo maanta ay dumarkii macaahid loo furaayo oo raggii macaahid loo furaayo oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala nin walba waqotihiisa uu ka darsanaya waa nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala awal maanan haysan jirin laakiin hadda ilahay nicmadana soo gaarsiiy waxaan ku boorinayaa dhammaan inay ka soo qayb galaan hadday yihiin wiilil iyo gabdho qof weyn iyo qof yar dhammaan insha allahu tacala inay ka faa'iidaystaan oo waxbarashadan maanta furan wakhtiga waa ku dhaafaya daqiiqaduu ku moodaya meydkan meelma noo soo jiro marka dhammaan waxaan ku boorinayaa insha allahu tacaala inaan ka wada faa'iidaysanno waxbarashadan waa fursad dad badan bay seegi doontaa inaysan na seegin ayaan insha allahu tacaala ardayda dhammaan aan ku boorinayaa insha allahu tacaala maanta waxaa noo furan maxadkii ummul quraa liculuumi sharciya ee noo furan ha laga faa'iidaysto dadkan hor fadhiyo ama garab fadhiyo dadna xilligaas way joogeen dadna waa ay ka dambeeyeen marxaladda waddankan soo maray waad ogtihiin nabadgelyada hadda lagu haysto iyo wanaagga maanta maxadka halkaan lagu furaayo umulqura aan u fadhinno waddankan haddaad nabadgelyo jirin saaka shooka ay ka talinaynin meeshaan wanaaggan maxadka saaka lagu furaaya uma fadhiseen waa halkaan lagu furay maxad la yidhaahdo umulqura maxadkaasoo laga baranaya ilaahay kitaabkiisa niman wax baranin maxadkaasoo loo furay wiilalii gabdha ninka cilmiga dhalbo ilaahay waxuu u sahlaa dariiqa jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii wax barta allah naga dhigo kuwii jahliga jahli waa laga baxay dadna waa ku hersan yahay kuwii jahliga ka baxa oo wiilal iyo gabdhalana allah naga dhigo qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaanka mukayle ayaa iyagana dhankooda soo dhoweeyey furitaanka faraca saddexaad ee macadka umulqura ee deegaanka mukayle waxaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay wax ka baran doonaan sidoo kalena maktabka dacwada uu ku ammaanan yahay dadaalka iyo waxqabadkiisa marka koowaad waxaanu mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaanu mahadcelinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan maktabu dacwa maanta waxaan ku faraxsanahay furitaanka macadka ummul qura annagoon ku nool degmada mukayle waana soo dhoweyn doonaa insha allah waana ka faa'iidaysan doonaa macadka ummul qura oo hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ah macad lagu barta culuumta sharciga ah iyo midda maadiga ah waxaana uu faraca koowaad iyo labaadba ku leeyahay degmada buqa qable iyo deegaanka show halka faraciisa saddexaad hadda laga furay deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadiq maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiinii hows oo gebagabeeyey gaadiidyada ku dhaqan magaaladaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cismaan axmed uurow dowrada oo ahayd mid maalmo socotay islamarkaana ay ku qaadanayeen duruus sharci ah ayaa loo qabtay dadka wada gaadiidka dhaweeyaha noocyadiisa kala duwan kuwaasoo ka shaqeeya gudaha degmada bu'aale iyo deegaanada ku dhowdhow dowrada waxaa soo qabanqaabiyey taliska ciidanka xisbada ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe gaar ahaana qaybtiisa alamru bilmacruuf wanahyi canilmunkar kaas oo howlo badan oo shaqo ah u haya bulshada qeybaheeda kala duwan gabagabadii dowrada oo ay ka soo qayb galeen odayaasha degmada bu'aale iyo raggii dowrada loo qabtay iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa waxaa dadkii ka hadlay ka mid ah qaar ka mid ah dadkii dowrada loo qabtay waxaan qaadanay taxriibu zina xukumu taariku salaad waxyaalo badan ayaan ka faa'iidnay waxyaalahaan ka faa'iidnay waxawaaye salaada laga tagaayo dhibaatada ay leedahay waxaan jecelnahay inaan macnaha xilliga salaada inaan ilaalino iyo macsiyada inaan ka fogaano fawaaxishada ay leedahay heesaha iyo munkaraadka istaciino bisabri wasalaad mar walba inaan lagu soo celin jecelnahay dowradaas faa'iidno waxaana joognaa degmada buaale waxaana qaadanay saddex beri dowra ah alxamdulilah waxaana ku istifiidnay barnaamijho oo aniga noola hadlaayo taas hata alxamdulilah waxaana la hadlay waxyaabada zinada ka hadlaaya iyo salaada iyo heesaha munkarka alxamdulilah aad iyo aad maanta waxaan ku faaidnay maash waxaan hadda ku bilaabayaa taxriimu zinaa wa sifaati qaala allahu tacaala والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون odayaasha dhaqanka ee degmada bu'aale oo iyagana ku sugnaa halkii lagu soo gebagabaynayay dowrada aqoon-kororsiga ah ee muddada u socotay gaadiidleyda ayaa waxa ay si weyn u soo dhoweeyeen dowradan iyo kuwa lamidka ah ee bulshada loo qabanayo taas oo faa'iido badan u leh qeybaha kala duwan ee bulshada qodobada laga hadlay hadda fiiri waa salaadii oo laga tago heesihii ilaahay uu mamnuucay in la dhegaysto oo la dhegaysto zinada zinada nimayahow wax ilaahay uu xukunkeeda ka dhigay ninkii sinaysto naftiisaba in la gooyo wax saalan maa haddee macsidii zinadii waa wax guud laakiin macsidii zinadii unbay soo gelaysaa marka wuxuu wadaadku hadda sheegay waa wixii aan u baahnayn in la zuuliyo ilaahay baa ku mahadsan almru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar amniga maanta ilaahay baa noogu mahadsanee heerka uu marayo waxaad arkaysaa haddaad hadda magaaladan dhex marto magaaladan dhex marto meel aan dhoweeye lagula hadlaynin ma jirto ilaahay baa ku mahadsan amniga wuxuu sameeyey maanta waxaan nahay dowlad dhisan oo islaam ah oo diiniyan u dhisan baan annaga hadda yaa nahay ani marka waxaan leeyahay ilaahaygii maanta na makamiyey oo aan maanta heerkan u marayno aan la isku dhahay ilaahay baa ku mahadsan magaaladeenna hadda dowrada magaceedana waxaa la yidhaahdaa al'amru bilmacruufi wannahyu can lmunkar dowrada waxaa laga bixiyey cashiro iyo kitaabo fara badan kitaabadaasi laga akhriyay dowladaas haddaan soo koobo waxaa ka mid ahaa xukmu taariku salaad waxaa kaloo ka mid ahaa kitaabada loo akhriyey taxriimu lghina ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa taxriimu zina kitaabadaas ayaa ka mid ahaa kitaabadii loo akhriyey allah u barakeeye waa la siiyey bajaajli khayr allah siiyo waxaa kale oon dadaal badan ku bixiyey ragga xisbada iyagana dadaal badan ayay bixiyeen iyagoo waajibkoodii gudanaya iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لونا ولون باهنيو ولا لسينك برارغوسي مغلكتين صدح ريمود انك واوين صلاة زند ولا لسينك برارغوسي حزبه إلهي خير هسيسه معمولك إلهي هنون راغس قالد إلهي هنغ جبس مسلمين الله قواشه سدي هانك أيان سي كفيله إلهي هنا ديرتسه maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa dardar geliyey maalmihii lasoo dhaafay dowraadka loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale deegaanada ku dhowdhow degmada bu'aale dadka ku dhaqan loo qabtay dowro ay ka faa'iideen waxyaabo fara badan sida ay u sheegeen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ugu dambeyntii wilaayada islaamiga bokool ayaa tartan rimaayo ah u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulada islaamiga degmooyinka wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinaya warbixintan على الصيون فالله المسدد والمعين قطعا فطعنك للنحور rimaayada ama toogta waxa ay door muhiim ah kaga jirtaa diinteenna islaamka qur-aanka kariimka ayaa lagu sheegay nabiga salaallahu calayhi wasalam ayaana xadiis saxiix ah oo uu wariyey cuqbata ibnu caamir aljuhani allaha ka raali noqdee ku faahfaahiyey isagoo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim ku odhan jiray toogta aabbihiina waxa uu ahaa toogyahan isagoo ula jeeday nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam iyadoo laga duulayo fadligaasi iyo muhiimadda ay u leedahay barashada toogta qof kasta oo muslim ah oo casrigan ku nool dunida wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa tartan rimaayo ah u qabatay maamulada islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada culimmada iyo indheergaradka bulshada tartankan waxa uu dhex maray nuqabada wilaayada culimmada iyo maamulada degmooyinka rabdhure waajid xudur iyo tiyeglow mid ka mid a fagaarayaasha uu tartankaasi martigeliyey oo idaacadda islaamiga ah ee andalus ay mushaarakaysay ayaa waxa uu xilligaasi ahaa sida tan sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimmada muslimiinta qaybna ka ahaa dadkii fagaarayaashaasi ku tartamay ayaa warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ugu waramay fadliga barashada toogta ah iyo muhiimadda ay leedahay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رمايضة أيضا مهمة أتى إلهي سبحانه وتعالى قرآنك إياك أمري وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم رسول صلى الله عليه وسلم يا فسري أيضا مئري ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي marka quwada la sheegay aayadda laka sheegahay waa toogashada iyo shiishbarashada balka wadeer taas maytow saasay ahmiyada yeelata sheeshka barashada hamiyiduusa leyi iyo tilmaamad kitaabka iyo sunnada tilmaamahayaan rasuulka sala alay wasalam markay araaya haytay irmow oo saxaabada amaray inay wal tuuraan tuugashada baradaan fa ina abaakum kaana raamiya awkimay haayay lan o markaa shiishyahan ahaay nabalaa ismaaciil balkawed irmo bani ismaaciil fa ina abaakum kaana raamiya marka rimaayada guud ahaanba iyada muhiiman ata shareecadana iyada muhiimanka ata may weele dagaala laka jara ini haddii laka taw bardo shayga hadda teegin in laka taw bardo oo la barado gaaladiiba hata teegin meydaanka ba teeganta sheeshka in la barado marka muhiimadiisa idba kitaabka sunnadan ka idda dhankooda waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool oo idaacadda andalus la hadlay ayaa cabbiray dareenkooda iyagoo arrintan ku tilmaamay mid muhiim ah xilligii munaasabkana ay ku soo aaday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إلهي بما هذا runtii mayba eedi eedanka faraxsanaa geeka mayba waa hil oo mayla roogay aduka islaamka la dagaalamaw wilaayada islaamka mayba nin qobatay tartan oo ramyi ah macna ramyigaasi shicaar shay mayba waaha irmuu bani ismaaciila fa ina abaakum kaana raamiya runtii mayba waaha eedi eedanka faraxin dadka midi ramyi musaabagalka kale leeri dadka shucuursho barnaamijkan may sunuba haayay may aman dheer bilin suubiya waay asi guroogalan macna runtii mayba waaha tartan adhii tartanka dhigayna langna mayba waa yeeshee darje sare la sheeni langna meel dhaha lay gali langna meel hoos lay gali sidee tartan hooba dhiyi nagadaas nagati marka ilaahay ba kama hasan khaasatan aan hatamadi may goobjoogan haaya degmada weejid dhinaca odayaalka mayba waaha kaalamo fafay la sheeneen maana anama ciidanka faraxsanaa royti hanu waa la jeeriyaa kaalantanka sare eed ada sheentiliyer ciidanka faraxsana maana marka mayba gubaabiyey ramyiga shay sune ee xaqiiqadana geeka mayba waaha alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu alaa ina alquwata ramyu nabiga caleyhi salaatu wasalaam ana geeka le xaqiiqadii la aragay may weelay habada matara madaafida geeka la iska tuuro haay hadii aragaataan dagaalkan iiraan iyo maaragna maraykan disku socod ciidagna maniska way haay way istuuran yahay lan kastana hadafkiiska kima ka dhohaay macna waana saasarikadiyaalka dagaalamaha ilaka shalbadayo haay may la ogaaday ini awoodiba mayba waaha tuuranyada ee tamaana hadafka adagginta ini adag lahel tuuranyada mase wiinatoy mase yaraato macna marka mayba faray dhammaan muslimiinta ini ramiga la barada gaalada unina sugu hayd maana ini lindiyaar garoob waajibka ilahayna saari la qaada tan kale may kala dardaarmey wilaayada islaamka may ku odsaday mar walba in ramyiga musaabaqadiisna haniignanaga maana may weelay farxadna ku qaadaan ramyigana toosa yaanan isku fadhiisiye haddii adigu la kulanta markan hadabaad marbaad hadiyaar garoogta isku fujiya korta maana bismillahi alxamdulilah rabilcaalamiin walaal ee hadhowo insha allah dee kolley tartankan inta ku socda runtii waa sunnadii nabaga calayhi salaatu wasalaam oo laha noolayaan aragay eed iyo eeda runtii ka faraxsanna waa in ramayada la baradu xaqiiqa ahaan oo ma aragna cudur ilaahay walaaqoo ku jii karo mayba walkalama ee waa in ilaahay inkaashato baraqo toogtayo oo si usaliinka dilaay marka insha allah eed runtii shacuurtay eeda ka casanta xaqiiqa ahaan waa maalin lamaad maalin saddexaad hortooda in la kooyo oo runtii rameeyadan qof walba ma aragnaya in sheekha ku qiib galo oo muslim ee mujaahid eh runtii cid alla idii barnaamijkan fikridku la haytay eed iyo eeda runtii ingma hadayaan ilaahay ha barakeey ilaahay subxaana watacaala maxadalay uma eedan ma hadayaan may xaqiiqa ee haddii laisku kaashado barnaamijkan waa barnaamijka inka muhiimsan oo horumarka inka e waay adduunyada geeka sida la ogyo weliba waa qawid iyo layskama quniyohay in marka la bardo toogta cadowga laysku dhowo eeda muhiiman ata waana runtii xaqiiqa ahaan mayn aragay kaalin eed muhiiman e meelaha dil ku bilaawo in la nooleeyo horey liinwada maalin iyo liin arna sideedaba beliiba dhowr jeer la gala eeda muhiimanka aragay insha allah waayahay weli galabta waxaan ku guda jirnaa ee tartankii rimaayada ee ka socday degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee bakool ee malaaqdhaysne ayaan soo dhaweynayaa oo matalaya degmada tiyoglow ee malaaq soo dhowow galabta halkan maxaa ka soconaya bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaniyow hadhowna galabta inta may baa ku socda ramiya ku socda oo tartan ah lama kooxoodna liin tartamayoona ku socda maasha allah sifaleen eedan ka socda runtii muhiimada isu leeymay boo adiib dare ma korta eed eed may boo ahaa rasuulka meeray calayhi salaatu wasalaam alaa ina alquwa aramiya u ari markasaas daraadiya ini oo geekalishilis bardo oo gaaladii la joogoodo hayo may maaha yaa naqda yaa haalsha ay insha allahu tacaala may baa eed iyo eed muhiim ah ahaa ini liifkii unama dheer may buu ahaa eed anka taamani yaa bardahayna se una gaalada insha allahu cadowka ilaah in la xisaabtana waan an liifna yaanan bardahayna insha allahu tacaala laayniya waxay la fayle eedi eed manaasib ay waa ka aadi may waalay may boo keed oo gaalidii ka argaahayta ee xamle shay eedi eed zaa'idan ay yaha ka aadi saas daraadiya marka insha allahu tacaala ini unuun ee wali karaankana istisna insha allahu tacaala yaha ka eedi eedan manaasib shayn ha ka eedi ugu dambeyn guddiga tartanka rimaayada wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa shaaciyey darajaadkii tartamayaasha iyo degmooyinkii guulaystay iyadoo sidoo kale tartamayaasha la guddoonsiiyey abaalmarintooda bismillahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan u fadhinaa gebagabadii tartankii gobolka bokool oo ay tartamahayeen muxaafadooyinka anoo marka ka hadlahayo guddigii tartamadaas galay afkooda anoo ku hadlahaya waxaa tartamay gobolka bokool degmooyinka afar degmo iyo ramigaas yaa galay afartaa degmo waxay kala ahaayeen degmada xudur degmada waajid degmada rabdhuure degmada tiyeglo dadka tartamahaya majmuucaadka ah waxay ahaayeen afar majmuuco oo mantuban ah waxaa ku jiray marka dadkaas oo tartamahayay culamaa udiin baa ku jiray waxaa kaloo ku jiray ugaasyada ayaa ku jiray dadkaas marka way tartameen dadka haddii ay tartamaan marka tartan sidii lagu yaqaanay haddii la tartamo dadna way dheerayaan dadna way gaabayaan dhammaan ayagoo dadaalay marka waxaan rabaa marka inaan yar taabto dadkii oo tartamay kaalamaha ay keeneen iyo sida ay u kala guulaysteen yaan rabaa marka inaan wax ka taabto kow degmooyinka afarta oo tartamay degmada ugu horeyso degmada hudur darajo ahaan waxay keentay sagaal boqol iyo labaatan darajo ayay keentay waxaa ku soo xigay degmada waajid degmadaas waxay keentay iyadana siddeed boqol iyo labaatan degmada kaleo saddexaad ayadana waxay keentay rab dhuuro weeye toddoba boqol iyo soddon degmada tiyeeglow waxay keentay ayadana toddoba boqol iyo toban darajaadkood horta waa intaa abaalmarin ayaa jirtay oo dadka tartamay lagu abaalmariyey majmuucaadka abaalmarintooda waxa weeyaan degmada hudur oo keentay sagaal boqol iyo labaatan waxaa lagu abaalmariyey boqol xabo oo risaas ah iyo abaalmarin loo siiyey waxaana bixinayay wilaayada bokool degmada kale oo waajid waxay keentay baanari siddeed boqol iyo labaatan ayadana abaalmarin u heshay oo la siiyey toddobaatana la siiyey degmada rabdhuure waxay keentaa nari toddoba boqol iyo soddon abaalmarinteedana waxay noqotay konton habo risaas ah degmada tiyeglow waxay keentay baanari toddoba boqol iyo toban abaalmarinteedana waxay noqotaan soddon habo rasaas ah intaas ayaa majmuucaadkii tartamay iyo darajaadkooda iyo abaalmarinooyinkii la siiyeyna intaasay ahaayeen wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tallaabadan uu qaaday maamulka islaamiga ah ee wilaayada bokool ayaa ugub ku ah wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya waana arrin ku-dayasho mudan waxayna tusinaysaa in bulshada ansaarta ah ee wilaayada bokool iyo maamulkoodaba had iyo jeer ay ogyihiin cadowgooda diyaar garowna ay ugu jiraan mahadsanida cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka iyaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu